أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon madaxweynaha dowladda silbiyadda maraykanka ayaa mar kale aflagaadeeyey dadka soomaalida ah kuna tilmaamay qashin iyo tuugo inay yihiin madaxii hore ee kooxda ardada soomaaliya ayaa sheegay in murtada gurgurta uu qorshaynayo dhulboob kale oo uu ka samaynayo magaalada muqdisho weeraro lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya kulan wada tashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga gadooye waxgaradka degmada beledxow ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas maktabka darbiyadii tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda degmooyinka teeglow iyo waajid ee wilaayadda islaamiga bokool shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay labiiyo tobanka bisha jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan madaxweynaha dowladda silbiyadda maraykanka siliibiga trump ayaa mar kale aflagaadeeyey dadka soomaaliyeed oo kuna tilmaamay qashin iyo tugo haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare madaxweynaha dowladda siliibiyadda maraykanka gaal donald trump ayaa sii laba jibaaray ficilo isugu jira hanjabaad naceeb iyo aflagaado qaawan oo muddooyinkan u dambeeyey uu si gaara ugu bartilmaamaysanayay ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxa uu mar kale ku celiyay hadallo naceeb iyo goodiis isugu jira oo uu si toosa ugu weeraray guud ahaan ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed gaar ahaan soomaalida ku nool dalkaasi oo uu ku tilmaamay qashin iyo tuugo aan mudnayn inay soo galaan dalka maraykanka saliibigan qabaluuska ah ayaa sidan sheegay mar uu talaadadii shalay ka hadlayay kulan uu la yeeshay golihiisa wasiirada kaas oo laga baahiyey qeybaha kala duwan ee warbaahinta caalamka I hear they ripped off Somalians, ripped off that state for billions of dollars, billions, every year, billions of dollars. I don't want them in our country, I'll be honest with you. Okay? Somebody would say, oh, that's not politically correct. I don't care. I don't want them in our country. Their country's no good for a reason. Their country stinks, and we don't want them in our country. We're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country.
waxaan maqlay in soomaalidu ay sanad weliba balaayiin dollar ka xadaan gobolka minnesota run baan kuu sheegayaaye anigu ma doonaya in dalkayga ay yimaadaan qof baa odhan doona taasi siyaasiyan sax ma aha aniga waxba igama gelin danna kama lihi mana doonaya in dalkayga ay yimaadaan dalkooduna waa xun yahay sababtoo ah waa urayaa waxaan u soconnaa dhinaca qaldan haddii qashinkaasi aynu ku soo urursanno dalkeenna Their country stinks, and we don't want them in our country. We're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country.
donald trump intii uu ku guda jiray hadalladiisan gefka iyo afxumada ah ayaa sidoo kale ummadda xiriirta ah ee muslimiinta soomaaliyeed ku tilmaamay dad cabasho badan oo mashaqaystayaal ah kana yimid dal aanay waxba oolin oo aada u xun These are people that do nothing but complain. They complain. And from where they came from, they got nothing. But when they come from hell and they complain and do nothing but bitch, we don't want them in our country. Let them go back to where they came from and fix it.
kuwani waa dad cabasho mooye aan wax kala samayn goor weliba way cabanayaan halka ay ka yimaadeenna waxba kuma heestaan marka ay ka yimaadaan jahannamo oo ay halkan yimaadaan iyagoo cabanaya waxba aan qaban sidaa daraaddeed annagu ma rabno in dalkeenna ay joogaan ha ku laabteen halkii ay ka yimaadeen oo ha hagaajistaan We don't want them in our country. Let them go back to where they came from and fix it.
hadalladan hantaatac ah ayaa ku soo aadaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay waaxda socdaalka dalka maraykanka ay gobolka minnesota ku daabushay askar fara badan si ay usoo qabqabtaan soomaali badan oo la doonayo in laga soo tarxiilo wadankaasi siday wargeyska the new york times u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan maamulka washington mahadsanida caliyare madaxii hore ee kooxda ardada soomaaliya ayaa sheegay in murtad gurgurta uu qorsheynayo dhulboob hor leh oo uu doonayo inuu ka sameeyo magaalada caasimadda ee muqdisho yaasir maxamed ayaa tafaasiisha warkan haya murtad shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in murtad garguurta uu qorsheynayo dhulboob hor leh oo ka dhaca magaalada muqdisho qoraal ka soo baxay xisbiga murtad shariif ayaa lagu sheegay in ay og yihiin shakhsiyaad murtad xasan sheekh maxamuud uu siiyey ogolaansho ay ku boobi karaan dhul ay deggan yihiin dad rayd ah wuxuu sidoo kale uu sheegay in saraakiishii iyo maleeshiyaadkii loo adeegsanayay dhulboobka uu maanta dhulkooda uu boobayo murtad garguurte iyadoo muqdisho ay weli ka socdaan tacadiyada joogtada ah iyo beegsiga bulshada danyarta ah kuwaasi oo si loo barakiciyo laga adeejinayo ciidanka ayaa xisbigu waxa uu ka war helay in shakhsiyaad ogolaansho ka haysta xasan sheekh maxamuud ay ku hoolan yihiin dhulboob hor leh oo ka baxsan goobihii shacabka xisbiga isagoo la yaaban damiir la'aanta hoggaanka xukuumadda ayaa haddana waxaa filan waa ku noqday in markan ciidankii loo adeegsanayay caburinta iyo barakicinta danyarta ay iyagay ka cabsanayaan dhulboob iyo barakicin ka baxsan sharciga halisna ku ah nabadgelyada caasimadda ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay murtad shariif sheekh axmed kooxaha mucaaradka ayaa sidan oo kale horay uga dhawaajiyey in lacagaha boolida ah ee laga sameeyey hantida shacabka ay kooxda riddadu u adeegsan doonto qabashada waxa loogu yeero doorasho qof iyo cod ah
waad mahadsantahay yaasir weeraro lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka qarax la beegsaday ciidamada kufaarta xabashada etoobiya ee ilaalada ka ah garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo ee wilaayada baayo waxaana jira khasaa'ir gaaray xabashida dhanka kale wilaayada shabeellada hoose qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen oo gudaha degmada afgooy ayaa lala beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta waxaa qarahaasi inta laogyahay ku dhintay laba askari halka ay ku dhaawacmeen laba kale sidoo kale wilaayada hiiraan howlgal qarax ah oo mujaahidiintu caley ay ka fuliyeen ee gudaha magaalada beledweyne ayaa lala egtay bar kontarool oo ku taalla bundada liiqliiqato halkaasoo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin oo isugu jira sirdoonka ridada iyo kuwa booliska waxaana jira khasaare cadowgu ku soo gaaray qaraxaasi kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga gedo iyo waxgaradka degmada beled xaawa ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi faahfaahinta warkani waxaa eegaya casaam carafaad kulanka noohaa mise heer saraa loo soo agaasimay islamarkaana u dhexeeyey odayaasha degmada beled xaawo iyo mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga gedo ayaa ka dhacay deegaanka gadoondhowe oo ah deegaan hoostaga degmadaas kulankaas oo socday muddo saddex beri ah ayaa waxaa barbar socday dowlad diini ah kulamo gaargaar ah iyo muxaadaraad inta uu kulankan socday ayaa waxaa ka soo baxay bayaan ka kooban qodobo dhowr ah oo ay ku midaysan yihiin odayaasha iyo waxgaradka degmada baled xaawo iyo dhammaan golaha dhaqanka wilaayada islaamiga hegado iyadoona halkaasi laga akhriyey qodobada bayaanka kow laysla qaatay in la dhex dhigo dib u heshiisiin beelaha sade ee dega degmada badaxaawo oo ay dhex martay xurgufta qodobka labaad waxaa laysla qaatay horumarinta iyo sara uqaadidda dacwada qodobka saddexaad waxaa laysla qaatay in la wada ilaaliyo amniga guud qodobka afraad waxaa laysla qaatay in baraa'a taam ah laga qaato gaalada iyo gaala raacyada allaahu akbar sidoo kale waxaa kulanka munaasabadda ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka degmada baled xaawo iyagoo sheegay inay garab taagan yihiin ku dhaqanka shareecada islaamka ayna dhaqan gelinayaan bayaanka ay soo saareen waxaan taageersannahay baaqi naga soo baxay oo aan u jeedinnay saddex geesoodka shirka waraayada aan u jeedinnay oo naga asmacday iyo kii ay noo dhiibtay oo aan isla qaadannay dhammaan waa taageerahaya dhammaan oo ku salaysnaa sharciga diinta islaamka ee dhaqanka suuban ee bee'ada danta u ah dadweynaha deggan dhammaan waan taageeraynaa waxaan isku raacnay shirkii odayaasha baled xaawo iyo walaayada iyo luqmadii gobolka bayaan ka soo baxoo la akhriyey waa mid caan hoon isku raacnay waa ku midaysannahay mana ka laaban doonno insha allahu tabaaraka wa tacaala inaan hore u soconana ilaahay baan ka rajaynaynaa haddii aan tashannayna waxaan dareensannahay oo isla qaadannay kitaabka ilaahay inaan sare u qaadno sunnada nabi maxamed iyo kitaabka qur'aanka aan ku dhaqanno taasaan qaadanay waa naga niyo waa naga dhab cidna ogama hibaysanayno cidaan kaga baqaynana ma jirto haddaan ku dhimanayna shareecada islaamka aan ku dhimanaynaa haddaan ku badbaadina ayadaan ku badbaadayna waxaan isla qaadanay haddaan gadoona nabad inaan ka shaqayno dadka walaalka ah oo la isku diray inaan ehel siino inaan isu soo dhoweyno in wixii ka dhexayn jiray walaalnimada iyo ikhlaaska ahaa iyo walaalnimada inaan maartay dib u soo celino wixii horey u lumay taasaan isla qaadanay gabagabada munaasabadda kulanka ayaa waxaa ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediya dardaaranno kala duwan maanta soomaalidu waa istaqaanaa taariikh ahaan axmaaro waa dadka ugu naciib badan soomaaliya mata basma taariikh soo jireen ay leedahay waxa awiyaalka soo dhaawacaya soo laayay waa ayada waxa maanta dhulkeenna doonayana waa ayada waxaan maanta isbabcalina waxaa weeyaan aan isu bacriminina waa ayada taariikhdana way qormi doontaa maanta ogaada nimiyow taariikhda hadda adinka odeel aad u tihiin haddaad wax kabeledeli weydaan jiilkiina ku halaagsamay ogaada annaga waxaannu leennahay nimiyow dabka la shidayo ee gaalnimada ah ee la soo waariday ee gaalada markay daashay lagu soo waariday bara'ah laga qaato kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada isdabajoogga ah ay mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga gedo la yeelanayso hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayadda islaamiga ah ee gedo mahadsanida cazaam maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakadaha mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda degmooyinka tieglow iyo waajid ee wilaayada islaamiga bokool sida uu ku warramayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة تتوارث الأجدادا
markii ugu horreysay waxaa wilaayada islaamiga ee bakool ka qabsoomay tartan heer gobolla kaasoo diyaarintiisa iyo iskudubaridkiisa uu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabul mujaahidiin balse gogoldhiggiisa iyo martiqaadkiisu ay lahayd wilaayada islaamiga ee bakool wuxuu ahaa tartan reebay midho wanaagsan oo jiilka dambe ay guran doonaan hadduu alla idmo wuxuu keenay nashaad iyo dhiirigelin aan la qiyaasi karin tartanka wuxuu yimid markii guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabul mujaahidiin ay soo gaareen wilaayada islaamiga ee bakool kuwaas oo u socday dardargelin dhanka waxbarashada ah waxayna guddigan markii ay soo gaareen wilaayada arkeen in wilaayada islaamiga ee bakool ay heer sare ka gaartay dhanka waxbarashada sharciga iyo maadiga intaba waxay arrintaasi keentay in guddigan ay ku dhiiradaan in tartan dhiirigelin ay u qabtaan muasasaadka iyo iskuulaadka waxbarasho ee ka furan wilaayada islamarkaana hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab markii tartamadaasi la arkay in ay midho dhaleen ardaydna ay heer sare ka gaareen dhanka waxbarashada ayay guddigan go'aansadeen inay qabtaan tartan u dhexeeya laba deegaan waxaana tartan loo qabtay deegaanada ceellaansaar iyo buurdhuxunle oo ka wada tirsan degmada waajid wuxuu ahaa tartan si gaara ugu dhexeeyay ardayda ka qalinjibisay mu'asasada al-xigma gaar ahaan faraceeda caafimaadka sidaan hore u sheegnay wuxuuna ahaa tartan u dhacay sidii loogu talagalay iyo si ka fiican kaasoo ku dhammaaday si barbardhaca labada deegaanna ay ismari waayeen markii uu tartanka soo dhammaaday waxaa la bixiyey abaalmarin lacageed oo gaaraysay saddex milyan oo shilinka soomaaliga ah taasoo u dhigantay in majmuuco weliba ay qaadatay milyan iyo shan boqol oo shilin soomaali ah maadaama labadan deegaan ay ismari waayeen tartankana uu kusoo dhammaaday si barbardhaca arrintan waxay guddiga ku abuurtay in tartankan kasii weyn oo heer gobola la qabto shuureen iyo waratashi kadib waxay guddigan oo bacdallaahi kaashanaya wilaayada islaamiga ee bakool ay go'aamiyeen in la qabto tartan dhexmara degmooyin ka mida wilaayada islaamiga ee bakool waxaana ugu dambeyntii qalinka lagu duugay in degmooyinka waajid iyo tieglow loo qabto tartan heer gobola ardayda matalaysay degmada waajid ayaa ka soo safray labada deegaan ee kala ah buurdhuxunle iyo ceellaansaar iyagoona matalayay dugsiyada hoose dhexe ee ka furan degmada waajid waxay ardaydan soo jareen masaafo ka badan laba boqol oo kilomitir si ay oola tartamaan dugsiyada hoose dhexe ee ka furan degmada tieglow tartankan waxa uu ka qabsoomay bartamaha degmada tieglow waxaana inta uusan tartanka bilaaban jiray ogeysiis ka baxay idaacadda islaamiga andalus kaasoo lagu shaacinayay inuu jira tartan xiise badan oo dhex mari doono degmooyinka tieglow iyo waajid waxayna arrintaasi sababtay in boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimid degmada tieglow iyo deegaanada ku dhowdhow ay soo xaadiraan fagaaraha tartankan uu ka dhacayay ardayda matalaysay labada degmo oo dhankooda hadlay inta uusan tartanka bilaaban ayaa cabbiray hamigooda iyo rajadooda ku aadan tartankan wuxuuna mid weliba rajeeyey in guusha isaga ay raacdo ana magaayo dheerawan ise cabdulaahi an tartamay degmada tieglow waxaa la tartamaya degmada weejid waxaan rabaa inaa guusha qaado boqolkiiba boqol wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wali baan dugsaalaamay ummadda muslimiinta meel kasta ay rogaan gaar ahaan kuwii dhegan sidaa ay unoo ardaydii kuwii degmada waajid mayba ka faraxsan anti unu kuwayna degmada waajid waan la tartamahayn dugsiga hoose dhexe ee degmada tieglow dareenka ima baro karo insha allah mayba rajeyna guula rajeyna walaalayn maybaan rajeyna khayr insha allah tartanka ayaa bilowday waxaana su'aalaha laga keenaya muqararkii ay ardayda ku qaateen dugsiyada hoose dhexe ee degmooyinka ay kala matalayeen sidan ayayna ahaayeen qaar ka mida su'aalihii ardayda la weydiinayay waxaana bilaabaynaa su'aashii koowaad ee tartanka oo ka imaan doonta maadada tafsiirka waxaana iskale su'aasha koowaad tartamayaasha ka socda dugsiyada hoose dhexe ee degmada waajid su'aashu waxay leedahay maa sababu nusuuli suurati cabasa رحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما اسمي عبد الله محمد خير من محافظة واجد ستكون هذا الإجابة أنزلت عبس وتولى في إمن مكتوم الأعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله أرشدني وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فيقول أترى بما أقول بأسا قال ففي هذا أنزلت عبس وتولى su-aasha la weydiiyey majmuucada degmada waajid ee ka imaanaysay dhanka tafsiirka qur-aanka kariimka taasoo lagu weydiiyey sabab nusuulka suuratu cabasa waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo si fiican ha u dhegaystaan insha allah su-aasha lixaad ee ka imaanaysa maadada juqraafiga waxaana iskale tartamayaasha majmuucada degmada tieglow dugsiyada hoose dhexe su-aashuna sidaan ayay leedahay si fiican u dhegaysta insha allah اذكر أربعة من الكواكب التي تتكون المجموعة الشمسية رحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما اسمي حبيب عبد حسن في محافظة ياكلو أضارب زهر أرض مريخ su-aasha la weydiiyey majmuucada oo tartamayaasha degmada tieglow ka imaanaysa maadada juqraafiga si sax ah ayay uga jawaabeen waxayna ku guulaysteen laba darajo waa hagaag tartanka xiise badana dadweynaha daawasho badana guddigana socdaal badana ardayda dadaal badana guushana nasiib badana haddaba muddo tartanka uu socday kadib yay guusha raacday waa kuwan qaar ka mida guddigii tartanka
tartankii ay ku tartamayeen labada degme ee kalaha degmada tiyeglow oo marti loo ahaa iyo degmada waajid su-aalihii la weydiiyey jawaabahooda waxay kala noqdeen darajaadka ay heleen degmada alif ee waajid waxay ku guulaysteen siddeed iyo toban darajo iyo bar meesha degmada tiyeglow ay ku guulaysteen sagaal darajo
sidaa darteed tartankii la qaaday sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddobada ee ka dhacay degmada tieglow waxaa ku guulaysatay degmada waajid dugsiyada hoose dhexe waxaan leenahay insha allah ambalyo xaflad ayaa loo qaban doonaa wakhtigiisana insha allah dib ayaan ka soo sheegi doonaa waa ku mahadsantahin tartankii aad ka qayb gasheen dhammaan sida guddiga ay sheegeen waxaa jiri doonta xaflad ballaaran oo lagu abaalmarin doona degmada guusha ay raacday ee adinkiba aad maqlayseen annagana waxaan soo gudbin doonnaa xafladdaas iyo abaalmarinta ay qaadan doonto degmada guusha ay raacday hadduu alla idmo همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة تتوارث الأجدادا
ugu dambayntii shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya marwaan maxmed ayaa si ambaqaadaya shilkan gaari ayaa wuxuu ka dhacay degmada holwadaag ee magaalada muqdisho waxaana uu sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacab ah inta la xaqiijiyey shilkaasi waxaa ku dhintay hal ruux oo ahayd haweeney da ah waxaana sidoo kale ku dhaawacmay afar ruux oo kale gaariga shilka galay ayaa la sheegay inuu ahaa gaari xamuul ah kaasi oo markii dambe bareeg goostay kadibna geystay khasaarahaasi shilalka gaadiidka ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ku soo badanayay xaafadaha magaalada muqdisho kuwaasi oo geysanaya khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira shilkan gaari ayaa noqonaya toddobaadkan gudihiisa kii labaad ee geystay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawaca leh oo ka dhaca gudaha magaalada muqdisho iyadoo sideed iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay sidan oo kale hal qof uu ku dhintay shil gaari xamuul ahaa oo ka dhacay isgoyska jubba ee magaalada muqdisho ayna ku dhaawacmeen laba ruux oo kale mahadsanid marwaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalusi xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysan waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu